Booliiska magaalada Siuu ayaa dhameystay dib u geystay dhacda adeegsiga xoog ah oo ku dhacday magaalada Perkins bishii Abriil labaatan iyo lixdeeda, waxayna ogaadeen in saraakiisha ka lugta lahaa ay u dhex teegmaan siyaasadda waaxda. Muuqaal fiidiyoo ah oo ku dhex wareega Facebook ayaa muujinay loolan u dhexeeya saraakiisha iyo nin madow ah intii la xiray. Barayaasha ayaa sheegay in ninkan laga codsaday inuu ka baxo maqaayadda una diiday inuu ka hor yimid in la xiro. Mar uun ayaa ninku laga riixay wab ula socda saraakiil ka haysta taas isaga. Midowga kuwa xaajinaba inuu shaqo joojin ku sameeyo warshad soo saarta hilibka doofaarka Smithfield ee ku taal Sioux Falls ayaa sheegtay inay heshiis horudhac la gaareen shirkadda oo ku saabsan heshiis afar sano ah. Xubnaha ururku waxay diideen soo jeedin qandaraas hore waxayna ogolaadeen shaqo joojin. Hogaamiyaasha ururada shaqaalaha ayaa sheegay in xubnahooda ay u codon doonaan qandaraaska la soo bandhigo usbuucii soo socda. Warshaddu waxay ahayd goobtii dhimashada ba'an ee Covid-19. Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa waxay ku dartay 11 dhimasho dheeri ah dhimasho Covid-19 sabab la xiriira wadar ahaan lix kun sideetan iyo shan tan iyo bilowga cudurka faafo. Madaxweynaha ku xigeenka hore Mike Pence ayaa laga wadiday inuu baqdo Iowa bishii soo socota. Pence wuxuu cinwaan uga dhigi doonaa dalxiis loogu talagalay wakiilka Mareykanka Randy Feinstein bishii Luulyo toban iyo lixdeeda ee xarunta Siuu.